maxamed cabdi cali ayaa waxa uu ku guuleystay doorashada kursiga hooba afartan iyo sagaal oo ka banaanaa golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya doorashadiisuna ay maanta ay ku qabteen guddiga doorashooyinka iyo soodimaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi cali waxaa kursigan kula tartamayay musharaxad sarliin ibraahim jimcaale inkastoo ay doorashada ka hor ay tanaasushay taasoo keentay in si gacantaaga oo ergadii u codanaysay kursigana ay u doortaan gudoomiyaha u qaabilsan buuxinta kuraasta bannaan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa natiijada ku dhawaaqay waxaa natiijadii ka soo baxday ayaan rabnaa inaan halkan uga dhawaaqno waxaa issharaxay laba musharax waxaana tanaasulay musharax sterliin ibraahim jimcaale kadib sida nidaamku qaba waxaan oggolaannay in loo codeeyo oo cod gacantaag ah loogu codeeyo mudane maxamed cabdi cali waxaana codayntii u dhacday sida soo socota ergada codaysay waa boqol iyo kow xubnood boqol iyo kow ergey sagaashan iyo lix ka mid ah waxay haah ugu codeeyeen mudane maxamed cabdi cali waxaa diidday saddex ergey waxaa ka aamusay laba ergey sidaas ayaa waxaa ku guulaystay mudane maxamed cabdi cali oo noqon doona xildhibaanka buuxinaya kursiga eber afartaniyo sagaal ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee federaalk ah ee soomaaliya musharaxa ku guulaystay kamid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi cali ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu ka shaqayn doono horumarinta danaha bulshada uu kursiga ku matalo iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed masiirkeeda
guddiga doorashada iyo ergada sharafta leh sida sharafta leh oo codkiina ii siiseen iyo kalsoonida aadi aad baan idinkaga mahad celinaya insha allah xilkaana ii dhiibateenna si fiican ayaa ugu soo bixi doonaa insha allah waa kursigii labaad oo toddobaadyadii ugu dambeeyay doorashadiisu ay ka dhacdo magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug